waayahay kusoo dhawaada barnaamijkeena m t v somaly channel wallahi horta isbedel siyaasadeed ayaa soomaaliya ka socdo xasan cali kheyray ayaa xilka laga qaaday waxaana xilka ka qaaday baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kolley dadka ummadda soomaaliyeed oo la socoto geedi socodka siyaasadda iyo arrimaha eese wax u jiraan iyo xanta siyaasad socota iyo waxaa wada ognaanay in oo khilaaf jiray oo soo kala dhexgalay xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo khilaafkan wuxuu salka ku hayaa khilaafka salka wuxuu ku hayaa in xasan cali kheyre uu doonayo inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kolley se xanta sheegaysa oo farmaajo kaga hor imaaday xanta labaadna waxay sheegaysaa in oo kheyray oo shaqo oo maxaa ku dhahay ka dhex shaqeynayay sidii khilaafka maamul gobolada iyo madaxweynaha ee sii kordhi lahayd soo asiga ugu arka meesha fursad oo ka naqan karo musharax oona loo dooro doono musharax madaxweyne horta waa inaa fahamtii soomaaliya contextka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu calaameeyey shir adiga bil bil hadda oo gaarayso ka hor oo iskuwada waciyey maamul gobolada madaxdeeda iyo wixii kulii oo dowladnimada soomaaliya oo ka tirsan shirkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa loo diiday in laga soo qayb galo isbuuc kabacdi madaxda maamul gobolada ayaa shir gooni ah sameysaday waxayna ku sameysadeen magaalada dhuusamareeb oo caasimada galmudug oo caasimadda galmudug ah waayahay ani hadda cadalkeyga horey haddaa gashiin waxaa ka falaqeeyey maxaa ku dhahay wasaaraha imaanshihiisii oo dhuusamareeb iyo madaxweynaha imaanshihiisii oo dhuusamareeb yacni waxaa se wax u jiraan iyo kolley falanqeyn waa soo sameeyey falanqeyntana aa sameynaya kolley waa caddaatay waxaa waayey hadda xasan cali kheyray xali statement oo soo baxshay soo dhahayo anigoo og oo waa iscasilay in dhibaato lii geeyey anigoo og in sharci dastuurka oo oo liiga tumtay kulley xasan cali kheyre wuxuu xali u ogaayey nin xanaaqsan oo adiga weli ka dhacdhacmiladahay in xilka laga qaaday oo haddana uu yahay shacab soomaaliyeed sida shacabka soomaaliya oo kale xataa ogaada xasan cali kheyre xildhibaan ma ahan xil ma ahayo marka kheyre hadda wuxuu noqday shacabka soomaaliyeed oo oo oo nool oo shaqaysto oo noloshooda bursado oo kale ayuu noqday hadda kolley xasan cali kheyre madaxda dowladnimada soomaaliya hoos ugu soo dhacay wuxuu hadda yimaado waa shacab taagan waa hadda oo oo keligiis meesha u taagan marka waxaan rabnaa inaan xoogaa fafalaqeyno maxaan ku dhahay xasan cali kheyre xali markuu uu maqayey in markuu maqliyey in xilka laga qaaday isla marka waa soo baxayey xamar oo yimid xali ma aqaano adiga dadka waxay leeyihiin saakta dhex soo galay aniga kolley london aan joogaa kama war qabo laakiin dad baa wacay oo la hadlay saasay dhaheen kolley waxaan rabnaa inaan xoogaa falanqeyn ku sameyno oo adiga aa fiirino body languageka ra-iisul wasaaraha dhaqanka oo u dhaqmay haaladadiisa u yiraahday iyo waxaa isdhihi karnaa imaan doono haddaa ku sameyno maxaa ku dhahay forecast camal inaan ku sameyno marka nala dhegeysta naga nala dhegeysta ra-iisul wasaaraha hore xasan cali kheyre iyo go-aankiisii oo shalay oo ka qaatay maxaa ku dhahay xilka qaadidiisi waayahay former prime minister xasan cali kheyre xoogaa noo noo soo sheeg noo tataabo fikirkaaga ku xisaabsan in xilka lagaa qaaday
waxaan salaamayaa ugu horreyntii shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan saddex iyo labaatankii february labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa la ii magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimada qiyaastii kun iyo laba boqol iyo afartan iyo toddoba maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas saddexda sano iyo barka ah waxaan dalka soomaaliyeed ugu adeegayey daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga ka saaran
waayahay horta horta waxaa fiican dadka xilalka ha haayo oo kasoo muuqada bulshada horta adiga performancekaaga ama waxqabadkaaga runtii waxaa fiican waxqabadkaaga inaan dadka kaaga hadlaan oo adiga dhihin aniga saanaa qabtay iyo saanaa sameeyey koley waxay ogaanaysaa markaas in meesha ciil oo ku jiro ama xanaag ama caloosha saafi ahayn ayaa ka muuqanayso marka xas alkheeraad waxaa aniga oo haddii tale aan siin lahaa waxaa tale siin lahaa inuu iska aamuso ee dadku u hadlaan haddii oo yahay nin hami siyaasadeed haysto oo la nin ka fikiraayo mustaqbalka waayo haddaa adiga mar walba nagu soo celcelisid aniga waxaana qabtay iyo waxaana qabtay kulley waa qab faan badanaa ku arkeenaan soomaalina waxaa waaye elebiriqsi ayay dadka ku akrisaa dhaqankooda iyo hadaladooda waa soomaalida waa dad aada u aqli badan maasha allah marka aniga waxaa dhihi lahay hadda hadda wuxuu yidhi xasan alkheere aniga waxaa soo qabtay iyo dhibban lahan waa sheegan kartaa laakiin waxaa ka mac dadka adiga kuu shaqey jir ama kula shaqey jir inay arrimahaas ka taataabtaan ee shacabka u iftiimiyaan intaa adiga dhihi lahayd aniga waxaana qabtay iyo waxaana qabtay kulley waa wax aniga oo fikir gaas khaasii ah laakiin xasan cali kheere waxa waa wiil dhalinyaro ah oo mustaqbal siyaasadeed la marka hadda waxay og tahay kolley hadalka jaaw waa soddon iyo saddex second in justification oo wada bixi doono ee wuu eg tahay soo hadalka kaga muuqdo daqiiqadaha ugu horeeya laakiin fursadaa siinaynaa ani weliba dhegeysanin khudbadiisii haddaa raba inaan si fiican u dhegeysado marka xasan former ra-iisul wasaare xasan cali kheere hadalka meesha ka sii wad
muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guulaysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka
koley ra-iisul wasaare shalay khudbada oo ka jeediyey mursal waxyaabaha oo adiga xilka qaadistaaga saameyn ku yeelata waxay tahay inaanan dhisan ciidamo federaal ah oo allaali kalo arrimaha doorashooyinka adigna hadda waxaana tiri aniga ciidamadii waa wada dhisay ciidamada oo dalka wada qabsan karo oo dalka u shaqeyn karo laakiin baarlamaanka wuxuu kugu haystaa inba aaba dhisama ciidamo heel federaal ah iskaba daaba heel deegaan ah kulley waa wixii lagugu haysto adina hadda waxaa tiri aniga waa sameeyey taasna shacabka soomaaliya u taalaa inay inay inay inay inay inay fikirkooda ka dhibtaan waayo xas cali kheere noo sii wada hadalkaada
inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheenna dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo dayn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyey wakti badan waxaan la dagaalanay musuq maasuqa
taas waa mid laisku haysto kolley dadka xamar joogo ayaa og waxay dad badan wada wacnay waxay ku leeyihiin nin yahow xasan cali kheere asxaabtiisi ama his friends ama reerkiisi qaar ayaa marar habaabis iyo corruption ka wado dowladda federaal gudaheeda waa wax labada ogyaha nim haddii beanusku sheegaa waa gooni laakiin xasan cali kheere doob muuse maase la dagaalalay waxaa la rabay inuu la dagaaltamo dadka asiga u dhow oo waxyaabo badan lagu haysto shacabka soomaaliyeed inay runta isku sheegaana fiican waxyaaba badanaa jira xasan cali kheere lagu eedeeyey dad asxaab close friends ay leeyihiin ama qaraabo ay leeyihiin oo waxyaabo badan oo adiga corruption badan lagu hayo oo xataa maxkamado laisku imaan doono ayaa wada maqloonaa marka dagaalka muuse maasiga aad sheegaysid oo adiga oo kaga hor timid waxaa ficnaan lahayd again in dadka oo kula shaqeeyey ama taageeradaada ama shacabka inay ka hadlaan fiican inaa adig ka hadlashid baash waa fiican taha taas jeesjees oo eg tahay kow labana adiga waxaa rabtaa dhigi kartaa ani hadda hadda daaro ani waxaa dhigi karaa bisha waa taga waana soo noqday yaa iga warqaba nobody marka waxa adiga isku sheegaysid waa gooni waxaana shacabku sheegaysidna waa gooni laakiin aniga taasaa raba inaad sii naga taataabto in iftiimiyo musuq maasuq badanaa jira cases badanaa jira de oo soo bixi doona maalmahan oo aan wada ognaanay dad oo close friends la ah ra-iisul wasaaraha inay hanti badan ee- ee gurubsadeen waa la wada ogyaa wax la- wax la ogyaa waa waa taas waa cadda marka waa arki doonaa maalmaha soo socda se waxay yeeli doonaan madaxa oo- oo jabuuti madaxda Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tiimkiisii hadda koley waxaan maqalnay xoogayaha joogtada wasaaraha xilka jaa waa laga qaaday nin cusubaa la keenay marka jaa waxaa jiro waa u jiidiin eh, meesha dabagalaa bilowday annagana kuma degdegayno laakiin waxaa la rabaa inaan qiyaasi karno wixise wax u jiraan oo nala ma- marhabaabisna lagu sameynin oo annagana go-aan iska qaadano go-aan qabiilad ah ama go-aan eh, shaksi ah maxaa la rabaa war caddan isku sheego waayo xasan cali khayr warkaanoo sii wada
waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guulaysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo janaayo labada kun iyo toddobiyo tobankii uu qof waliba qaatay
janaayo laba kun toban tobadadii adiga ma joogin Een, adi waxaa timid febraayo saddex iyo labaatanka saac cajalka kowgii hore ho- cajalka hortiisa nooga sheegtay labo waxaa wada arki jirnay anaga idaacadaha hadaa fiisir jirnay ama dadka deegaanka muqdisho hadaa la hadlano ama deegaanaha kale waxay ku leeyihiin adig bil kolaa kugu dameyse ciidamo oo ka banaan baxaayo eh, darjiga daasana u u wada jeednay telefishinka oo dhahaya anaga anaga maxaa ku dhahay mushaarka ma nala siinin iyo mushaarka waa nala hoosada marka haddaa dhahdid qof walba mushaar waa siiye ee dadna leeyihiin anaga mushaar ma nala siinin meesha contradictiona ka dhacayo contradictionna waxaa waa laba halal oo iskhilaafsan laba halal iskhilaafsanna wuxuu keenaa in hadalkaasba dhanba oo shaki meesha ka galo oo daaqada laga tuuro marka haddii runta la isku sheego waa jireen ciidamo badan cawaaday kheeliyey oo dhahaya anaga mushaara naga maqan banaanbax badan qabtay marka haddii ciidamadaas la xisaabinaynin oo oo gees laska dhigaa waa gooni laakiin anaga waxaa ka hadlaynaa waxyaabaha soo dhacay oon indhaheen aan ku aragna aana maqalnay laakiin mudane xasan cali kheyre eh, former prime minister hadalkaaga noo sii wad adiga
waxaan ku guulaysanay dowlad wanaag iyo ammaano waxaan ku guulaysanay annagoo dib u soo noolaynay sharaftii ummadda soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqayso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale
ra-iisul wasaare eh, mudane ra-iisul wasaare haddaa adiga diidan tahay eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in xilka loo kordhiyo waa adiga shaqsi gooni kuu ah inaad ka hadashid Eh, haddii dadka dhan iswada ogolaadaan in farmaajo hal sano loogu daro ama lix bil ama laba sano waxay ahaate ahaatee adiga ogow inaan saameyn ku yeelan karin go-aankaas because hadda adiga shacab soomaaliyeed oo kale aniga iyo adiga isku mid baan anana hadda ma fahamta mudane ra-iisul wasaare waxaa la rabaa horta in runta laisku sheego calaacalkana laga daayo Een, haddii xas- ee, farmaajo ee, xil- xil- maxaa la dhahaa muddo kordhisiisi xasan cali kheyr hadda shuqul kuma laha xasan cali kheyr waa shacab waxaa shuqul ku leh waa madashan oo oo madasha xisbiyada oo isku yimaada oo joogaan magaalada muqdisho iyo madaxda maamul gobolada waa dadka saameyn ku yeelan karo xil u kordhinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya go-aanka ayagoo ku imaan karaa iyo because baarlamaanka jaa waa dhacay saddex bila gaarta ayagana waxay rabaan in loo kordhiyo ayagana sidoo kale waa waxay- maxay fadhiyaan miiska waiting listka oo oo dadka loo kordhin lahay laakiin kheyre he has no right to say maaragtay eh, xil xil kordhis iyo iyo waxaas iyo because kheyre waa inuu ogaado hadda waa shacab waxa waaye sharciga ayaa qaban karo marka hadladiisi waa inuu ka fiirsado aniga taasa ku tali lahaa xasan cali kheyre waaya hadalkeena noo sii wada
waxaan ka shaqaynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keennay magaalada dhuusamareeb si go-aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka kusoo foolle ra-iisul wasaare se war- warka sheegayaan adiga four point five aa rabtay ani ani waa ka hadle abafaa ka falanqeeyey cadaladayda dalaalda u noqotiin four point five aa rabtay shacabka soomaliya wuxuu rabaa hal cod iyo hal qof marka taasaa laisku qabsaday because adiga four point five hadday timaado xildhibaanada waa saaxiibadaha wasiiraha ka dhigtay maamul goboladana waa isfahamteen xakaa waxaad ku ogtahay inaa adiga soo bixi lahayd thats why a four point five campaign noogu wada anaga four point five ma rabno ani anaa rabna doorasho ka qayb galo ani waxaa ogaa inaa inaa haddaa xamar imaado taageero badan aan leeyahay ogaa asxaabtayris dhalinyarada community degmada aad deganay communitygeeda waxaa ogaa inaa aniga soo bixi karo hadda ani adi meeshaan tartar galno I, I have more chance anaa waqti anaa chance haysta inaan kasoo baxo why because ani nadiifaa ahay ma fahamtid wax dambi ma galin wejigay waa waa nadiif magacii waa nadiif laakiin adiga ra-iisul wasaare waxyaaba badanaa ku kor taagan marka waxaa la rabaa in in anaga emotion la qaatin oo like la fiiriyo track record track recordna waxaa waaye taariikhda timelineka qafta shaqsiga wuxuu soo qabtay marka taas waa gooni laakiin mudan ra-iisul wasaare hadalkaaga noo sii wad
waxaan isku raacnay in la isku soo laabto shan iyo tobanka agosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka oo noqon lahayd in wadalkan ay ka dhacdo systemkii oo four point five oo qabyaaladii soomaalida kala fogeysay gaalka soo dhexgalay ajnabiga lacagaha bixi jiray xildhibaanaha soo soo soo soo soo musharaxiisu soo baxo four point five waxay ahayd qashin ilaahayna hanaga tuuro runtii anaga waxaa rabnaa cod iyo qof waqtiga rabta ha qaadato go-aankaas waxaa iskale shacabka soomaaliyeed madaxdeeda iyo xisbiyada siyaasadeed hadda xasan cali kheyre shacabka soomaaliya uu ku tirsan yahay fikirkiis waa dhiiban kariyaa xor uu yahay xal uu yahay laakiin sharci waa inuu allaaliyo ra-iisul wasaarena mana ahan mar dambe waaya hanoo sii wad mudana ra-iisul wasaare inkasta oo kulamadii dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed in dalka afartii sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og intaas anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go-aansaday inaan anigu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu burbur dhibaato xasan cali kheyre adiga eh, haddaad joogi lahayd iyo haddaad joo- diidan lahayd eh, maxaa ku dhahaa xilka qaadistaada eh, wax saameyn ma leey- ma yeelan lahaynin unless oo adiga dadkaa ka dhalatay oo aad dhihi lahayd xoogaa magaalada qalqas xamar hala geliyo xasan cali kheyre adiga hadda ogow hadaladaada waxay u eg tahay hanjabaad iyo intimidation iyo cabsi gelin waxaa fiican inaa haladadaada ka fiisirtid mudan ra-iisul wasaare waa iga digniin waa iga talo ra-iisul wasaare wiil dhallinyaraa tahay wejigaaga hagu dheelin dadkan ku ag fadhiyo oo ku waalayo haddaad dhegaysatid saaxiib sare mudan ra-iisul wasaare former prime minister shacabka soomaaliyeed waa dad wada nool dad wada aqli badan dad wada intelligent wada wada fikrayo marka haddii adiga hanjabaad iyo saan iyo iyo waxaas aad bilaadid adigaa ceeboobi doontid ogowna shacabaad tahay ogowna ina adeega lagu xiri karo ogowna in saameynta siyaasadaada daaqadda ka bixi karta saas waaya hanoo sii wada mudan ra-iisul wasaare ugu turo shacabka soomaaliyeed qeybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dulka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka soomaaliyeed u adeego waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samata bixino shacabka soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyey waxaan u mahad celinayaa saaxiibada soomaaliya oo xilliyo adag iyagona na soo garab istaagay ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan raja ayaan ka leenaha kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalintaydii aniga ayaa u turay dalka shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkuga adeegay awooddii ugu sarraysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay waad aragteen
haddii ay wax kheyr waa hadaliyey koley hadalkiisana wallaahi waxyaabo badan aniga waa ka dareemay ninka ciila xanaag ahayo waa xanaagsan yahay of course waa xanaagaysaa haddii saas lagu golo dhib ma laha laakiin waxaa lagaa rabaa mar walbo ina ogaatid dawaasha hadday ku dharbaaxdo wa bilaa towfiiqa tahay waawa kugu dhacday maxay igu dhacday iyo maxaa iskaga qaba waayay iyo ma jirto jawaab daweysha way kugu dhacda wayna kugu taalaa ra-iisul wasaare aniga waxaa ku dhihi lahay miidiyaha ka fadhiiso miidiyaha ka fadhiiso asxaabtaada dhallinyaradaada ku shaqeeyo social mediaha baaraha bulshada ka khayliyo ka hahadlo reerkaagay oo la hayaan anaga shiraa qabaneynaa de la hadlal sheeg wixiina dhaaf waana dhaafay maxaa xigo in laga hadlo waana kumaasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu